والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه القر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال أما بعد باب القسامة وباب كدارة قسامة ومستر أقسم إقساما قسامة waa iyadoo dhaartii la badiyo xagga sharci ahaan marka la eegana waa qof dhiig sheeganaya qof la dilay buu sheeganayaa caddayn buuxdana ma hayo caddayn buuxda oo markhaatiyaashii dilka ah sheegayay ma hayo laakiin calaamado ayaa jira muujinaya dilkan in ciddaasi geysatay markaa mudacigii baa dhaaranaya muuqaalkeeduna waxa weeye masalan qof baa dhaawac lagu arkay isagoo dhintay markhaatigiina ma jiro buuxay ama sharci ahaan loo tixgelinayay calaamadaha jira calaamadaha waxaa ka mid ah qofkan loo aanaynayo isaga in cadaawadi ka dhexaysay waxaa ka mid a qof la dilay in laga helo dad ay col ahaayeen meeshood ama alaabtiisii iyo wixii uu xidhnaa ayaa lagu arkay dhexdooda marka muducigii ama ciddii muda muduciyadii sheeganayay baa konton walla maraya magtiina waa loo sugaya sunnaha nebigay ku suganta jumhuuru lculamaa'i min asaxaabati waataabiciina sidaasay isku raaceen baabkani waxa uu khilaafsan yahay nidaamkii markii hore dhaarta iyo bayinadu ay ku socon jireen xadiidku waxa uu ahaa albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankara waxaa lagu leeyahay markhaatiga ka wax sheeganaya dhaartana waxaa lagu leeyahay ka wax loo sheeganayo marka uu waayo muducigu markhaati laakiin tan waxaad arkaysaa dhaartii in lagu horraysiinayo muduciga riwaayooyinka qaarkood oo ibnu cabdilbar uu soo saaray waxay sheegayaan albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankara ilaa fi lqasaama baabka qasaamada la idhaahdo mooyaane oo muducigii lagu horraysiinayo dhaarta marka ziyaadada laftigeeda waa suganto waa lagu camal falayaa bay idhaahdaan culimada qaarkood sida ibnu qudaama uu tilmaamay waaya markeeda horebana dhaarta waxaa la mariyaa dhinaca daliilka qawiga ahi uu jiro oo sababta muddaca calayhiga loogu dhiibayay dhaarta waxay ahayd isagu wuxuu ku taagnaa albaraa'a alasliya in dumadiisu ay beri ahayd markuu qofkan yidhaahdo waxaasu hebel iga dilay nin buu iga dilay markhaatiyaalna uu keeni kari waayo uu ku caddaynayo ama waxaasuu iga qaatay dee qofka wax loo sheeganayo dumadiisu waa inay beri ahayd adimma shayga loo yaqaano sharciga soomaalidu dumada yidhahdaan marka albaraa'a alasliya qofka ku taagan oo asalku wuxuu ahaa inaan waxba lagu lahayn qofka asalkii mar hadduu ku taagan yahay isagaa la dhaarinaya laakiin maanta qofkan muducigii mar hadduu calaamada haysto shaygaasoo loo yaqaano lawf lawfka waa calaamada mar hadduu calaamada haysto muujinaysa inuu run sheegayo ila qariinooyinka waa lagu xisaabtamaaye dhaabti isagaa lagu horumarinaya macnaheedu waxa weeye ay ku khilaafsan tahay nidaamkii dacwadaha ee kale iyadoo waxaa lagu horumariyaa muduciga dhaarta ee mudda calayhiga laguma horumarinayo marka calaamada la helo caddayn buuxdana aan la haynin mar walbana dhaarta dhiigu waa konton dhaarood weeye hadduu muducigu marayo iyo hadduu mudda calayhigu marayaba laws waa calaamo macnaheedu waxa weeye maa yaglib cala danni sixata dacwa aw sixatu dacwa malaha qofka marka shaygaa la sheego waa wax malihii xoojinaya in waxani uu jiro dee marka qofkii laga helo dad ay col ahaayeen dhexdooda isagoo maydkiisu yaallo inay dileen iyo in kaleba waa suuragal laakiin malihii waxa waa arrin xoojinaysa malihii waayo qasaamadu waa noocaa marka calaamooyinku waxyaaba badan bay noqon karaan tuhmaadda aynu soo sheegna way noqon karaan alaabtiisii oo laga helay bay noqon kartaa dad faasiqiinahoo aan looga qaatayn ahayn aan warka laga qaadanaynin macnaha si buuxda ayaa sheegay caruur baa sheegtay dumar baa sheegay addoommaa sheegay wuu dardaarmay isaga laftiisii oo wuxuu idhi hebel baa i dilay taa laftigeedu ma noqonayso caddayn buuxda ila isaga waa muduci une waana qof wax sheeganaya muducigu markhaati suma noqdee isagii baa dardaarmay wuxuu leeyahy hebel baa i dilay ama waraaq iyo waxbuu qoray ama addoommahaasaa sheego dee lagama rumaysanayn faasiqiintii sibyaantii iyo carruurtii carruur baana waanu arkayn waxaasoo dham waxay noqdaan lawr iyo calaama calaamadaasi waxay keliya faa'idaynaysaa in dhaarta lagu horumariyo muduciga وعن رجل من الأنصار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبgu أقر القسامة dhaartii waxa uu ku sugay calىa maa habkii kaanat عalayhi ay iyadu ahayd في الجاahiliya waktigii iسlaamka ka hor sidii ay qasaamadu ahayd buu ku sugay وaqaضىa bihaa waxa uu qasaamadaa nbigu u xukumay rasuulu الlahi salى الlahu عalayhi waslم nebigu bayna naasi min alansaar dad dhexdood ansaarta ka mid ahaa fii qatiilin qof la dilay iddacawuhu ay ku sheegteen cala alyahuud nimankii yahuud ahaa ay ku sheegteen rawaahu muslim muslim baa wariyey qasaamadu berigii hore islaamka ka horba way jirtay qofku cidda uu calaamad u hela ee uu markaa ka shakiyo inuu u dhaaran jiro magtana ka qaadan jiro sidii uunbuu ku sugay nebiguna waxyaalaha qaarkoodoo islaamka ka hor jiri jiray oo sidii lagu daayey ayaa jiro oo dee wixii akhlaaq ahaan iyo diintii nebi ibraahimba dee soo jiray ama aan xumayn waa daayey islaamka wixii xunun buu meesha ka saaray marka ninkani waxa uu leeyahay qasaamada wuxuu ku daayey nebigu calaa maa kaanat calayhi fi ljaahiliya waktigii zamanuljaahiligii sidii ahaan jirtay ee carabibay isu dhaahirsan jirtay marka qolo ansaarahiyo yahuud oo nin ku kala dhintay qasaamadaasu ku xukumay ninkaa isaga ahaa waana xadiidka soo socdaa taa iftiimin doona marka xadiidkani waxa uu tusinayaa inay berigii horeba jiri jirtay iyo inuu nebigu ku xukumay calayhi salaatu wasalaam iyo dadku ku xukumay inay ahaayeen dad islaamah iyo gaalo ay wax dhex mareen xadiidkaa uu kani ishaarayaana waa kan dheere soo socda si uu kuugu dhib yaraado laqbadiisu ama ereyada isasaarkiisu qisadani waxa ay sheegaysaa afar nin baa ku sheegan xadiidka afar nin ayaa ku sheegan lababa dhan bay u walaalayihiin midi waa cabdullaahi ibnu sahl iyo cabdiraxmaan ibnu sahl cabdillaahi iyo cabdiraxmaan dhan bay u walaalayihiin muxayisa iyo xuwayisana dhan bay u walaalayihiin labada xaada ka kacaya saa inaad u fahamto horta marka hore weeye cabdiraxmaan oo ina sahla iyo cabdilaahi oo ina sahla labadaasi dhan bay u walaalayihiin marka sidaad arki doonto ninka dhimanayaana ee la dilayaana waa cabdullaahi ibnu sahlin xuwayise iyo muxayiso oo soo socdaana ninkana isxigaa waxay xoojin u yihiin ay la socdaan ninka soo hadhay cabdiraxmaan marka ninkan dhintay waa cabdilaahi oo ina sahla walaalkii cabdiraxmaan iyo labadan kale xaada ka kacaya xuwayis iyo muxayis saddexdoodaasina dhiiggiisa yahuudda ka doonaya markaa wuu isku yaro celcelinayaa hadalkee saasuu maad u fahmi marka muxayise iyo iyo cabdilaahigaa dhintay baa israacayoo yuhuudday dhex maraya cabdilaahigii ina sahal ahaaba yuhuuddi dileen waxaa loo soo sheegay ninkii ay wada socdeen saaxiibkii muxayisa dabeedna wuxuu arkay isagoo sii dhimanaya oo dee dhiiggii ku galgalanaya isaga iyo walaalkii xuwayisa iyo cabdiraxmaan ibnu sahal oo cabdilaahi ka dhintay ay walaalahaayeen ayaa nebiga u tegaya waxay leeyihiin dee ninkii yahuud baa naga dishay xatayn ma haysaan maya haddaba maydin dhaaran konton walla bilo maydin mari siaa yuhuud magta laydinku xukumo dee miyaanu arkayne haddaba yahuudi ha idiin dhaarato konton walla bille oo dumadooda ha beri yeele oo gaale ma yahuudi baa dhaar ka xabaya saasay ugu jawaabeen yahuudi dee ma dhaar buu daynaya waaba yahuudiya wuu iska aamusay nebigu labada arrimoodba waxaan ay sheegeenba waa gar wuxuu nebigu sheegay waa gar weeye oo waddadan ay sharci ahaan xaq u leeyihin maana aan arkayna dee runbay ku sheegeen yahuudigu inuu bilaa iimaan yahay oo dhaarta uu juuri karana dee waa wax jira oo isna gar ah markaa maktii isagaa bixiyey nebigu ninkii muu duudsiine dhaar la-aanna waxba kumuu sugin ee isagaa bixiyey marka cabdlaahi cabdillaahi ibnu sahal baa la dilay walaalkii cabdiraxmaan iyo in adeerkii xuwayisa iyo muxayisa labadaasoo walaalo ah iyo cabdiraxmaan kana walaalan saddexdoodaasaa nebiga u tegaya marka kaa dhintay waa cabdilaahiga qisaduna saasay ahayd waana xadiidka asalka u ah baabkan qasaamada had iyo jeer fuqahadu marka ay baabkaa qasaamada iyo kontonka walle magta sugaya marka ay ka hadlayaan xadiidkana riwaayooyin kala duwan waa yeeshaayoo meelaha qaar dheeraad ku leh laakiin baabkana asal u ah xadiidkana baabkaa asal u ah oo loo soo daliishadaa qisada waa nooca can sahl bni abi xasmata radia allahu canh can rijaali min kubaraa'i qowmi rag waaweyn oo qoladiisa wuxuu ka wariyey waa dadaan had iyo jeer jahaalada waxba u dhimaynin oo xadiidka ana cabdallaahi bna sahli ninkaa cabdilaahi la ydhaa ina sahal wa muxayisata bna mascuud iyo ninkaa muxayisa walaalkiisa soo socdaana waa xuwayisa kharajaa way baxeen cabdilaahi iyo ninkan ina mascuude xuway muxayisa ilaa khaybara meesha khaybar la ydhaa bay tegeenoo boqol iyo kontameeyo kilomitir ugu dhowaan waqooyi ka xigta madiina madi waxaana deganayd khaybar yahuudda alyahuud min jahdin asaabahum dhibaato soo gaadhay daraaddeed ayay halkaa u tegeen waxaa laga yaabaa un dee inay waxuun u doonteen oo duruufi iska jirtay fa utiya waxa la loo yimi muxayisa ninkii muxayise la odhan jiray baa qof qayladoonhi u yimi qof qaylinaya fa ukhbira waxaa loo sheegay anna cabdallaahi bna sahlin cabdillaahi bnu sahalkii ay ilmaadeerka ahaa inay wada socdeen qad qutila in la dilay cabdillaahi bnu sahalkii ay wada socdeen ayuunbay yaro kala baydheen meelka geed nakhiil fara dhir timireedoo fara badan ayuunbay ku yaro kala baydheen kolkaa ninkii oo xoogaa meel halkaasa wuxuu u tegayba ku maqan ayuunbaa war loo soo sheego ninkaa wada socoteena kala baydheen waaba la dilay wa durixa fii caynin meel ilana waa lagu tuuray cayntu waa meel gol ah meel yaroo gol ah oo baydhsan baa lagu tuuray maydkiisa waaya fa ataa yahuuda yahuud buu u yimi kuma muxayisa dee ninkii saaxiibkii la dilay ee wada socdeena muxayisa ayaa yahuud u tegey fa qaala wuxuu idhi antum wallaahi qataltumuuhu idinkaa dilay waan dhaartee haddaa yahuud tihiin ninkan aanu saaxiibka ahayn aan wada soconno idinkaa dilay qaaluu waxay idhaahdeen wallaahi maa qatalnaahu inaanaan dilinba halkaa markay maraysa ee iyagii uu ka soo caal waaye waxba ay qiran waayeen ayuu iskaga yimi dabeetana wuxuu u yimi kan soconaya dee muxayisaa walaalkiibuu u yimi iyo ninka ilmadeerka ahaayeena kii dhintay walaala ahayen fa aqbala wuu soo qaabilay huwa waa muxayisa oo dee kii dhintay ee ka soo noqday kow iyo wa akhuuhu muxayisahan walaalkiioo xuwayisa la yidhaahdo waa laba waa cabdiraxmaan ibnu sahlin iyo cabdiraxmaan ibnu sahl oo kii dhintay ee walaalahaayeen saddexdaasa xagga nebiga usoo kacay markood kala fahamtay imika kii dhintay dee cabdilaahi buu ahaa kuwa nebiga ergada ugu imanayaana midi waa huwa oo muxayise ah oo kii dhintay la socday iyo muxayisahan ku ay walaala yihiin oo xuwayse laydhaah iyo kaa dhintay ku ay walaala yihiin oo cabdiraxmaan laydhaah saddexdoodan ayaa nebiga ugu yimi ergo iyo naga qabo iyo ashkato nebiga ashkato ugu yimaadeen ninka dhintayna mid bay walaala yihiin labadan xaada ku jirtana waa ilmaadeeruuno dee waa xigtadiisii oo dhiiggiisii bay doonayaan waa ashka tagtag wey fadahaba ay sharaca wuxuu bilaabay oo uu isku dayey muxayisa ninkii muxayise la odhan jiray kaa dhintay ay wada socdeen liyatakalama inuu hadlo inuu hadlo ayuu isu diyaariyey waanu ka yaraa labadan kale ama markay u sahlantahay kanuu nebigu hadalka u fasaxayo wuu ka yaraa adigu wuu yaraa isagu laakiin dee wuxuu isku tirinaya inuu xogogaal ahaa oo ninkii dhintay ay wada socdeen sababta hadalka uu bilaabayo ayaa taas fadahaba muxayisatu liyatakalam wuxuu isu diyaariyey inuu hadlo markuu nebiga hor tegay faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi kabir kabir waar weyne weyne macnaheedu kolka si kale loo eego ka weyn ka weyn hadalka u dah markuu arkay inay hadal u socdaan kii u yaraana holladay si uu hadlo ayuu yihi ka weyn mala adoo u daayaa fiican bal ka weyn u daa hadalka ha qadimee afhayeen ha noqdee yuriiddu wuxuu u jeedaa asinna xagga da-da ka idinku daaweyn saddexdiinnan ha hadlo ee adigu joog fatakallama waxaa hadlay xuwayisa xuwayisa hadlay oo dee kan ka weynaa kale uma takallama waxaa hadlay muxayisa kii kolkii hore hadalka laga joojiyey ninkii dhintayna la socdayba hadlay labadan walaalaha ah ka dhintayna la ilmaadeena ayaa hadlay kii isagu dee cabdiraxmaan ibnu sahal ee ka dhintay walaalaha in labadoodan unbuu la socdaayo muu hadal isagu muu hadal laakiin labada nin ee kale unbaa nebiga ashkatadii gaadhsiiyo qadimay hadalka sidaa xagga horeba aynu ku soo marnay waxay leeyihiin dee yuhuud godobbaa inaga dhexaysay dad la tuhunsan yahayo colana way ahaayeen cid kalena meesha ma joogto meeshaa cidlada ah ee dhexdooda baa lagu dilay ikhtiyaal iyo afduub de annagu isagu iyagun baanu haysana ilaan cirka wax kagama soo dhicine waa la dilo halkaasaa lagu afduubay muslimna ma joogina yuhuudun baa joogta fa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam nebigu markaa wuxuu yihi imaa an yaduu saaxibakum imaa an yaduu diyadu waxa weeyaan yaduu imaa an yaduu inay magtii bixiyaan macnaha diyadii un weeye baabkeeda diyadu yadu imaa an yadu saaxibakum inay saaxiibkiinaa magtiisa bixiyaan ninkaa cabdilaahi ay dileen yuhuudi waa inay magtiisa bixisaa wa imaa an ya'danuu bixarbin ama dagaal ha qabeen uu la qaatay nebiguna calayhi salaatu wasalaamo dee yuhuud buu qaybsan yahay waxay yihiin niman isu macaanaynaya oo waxaanay ahayn isaga dhigi kara nebiga maaha nooc wada khiyaamo ah ay inay yihiin buu ogsoon yahay oo kolba suntooda dhan u saydhaya markaa wuxuu ihi ama saaxiibka ama ninkaa aynaga dileen magtiisay bixin ama dagaal baynu ku ayaynu ku qaadi doonaayo weerar baynu ku jacsi war kuba ha yaraadeen ilaan muslim ay dileen unbay ka dhici jireen dagaaladu dagaalkii nimankii la odhan jiray reer bani qurayda iyo reer banu nadiir iyo reer bani qaynuqaac suurat alxashri iyo suurat alaxzaab iyo dagaallada ay ka sheekaynayaana yuhuudda lagu qaaday marba qofun bay dileen mar gabadh muslimada bay dileen reer bani qaynuqaac marna nebigay isku dayeen calayhi salaatu wasalaam dilkiisii qoladii reer banu nadiir qoladii kale la odhanayay reer banu quraydana gaashaanbuurtii gaaladu markay madiine kusoo duuleen bay garab siiyeen mar walba oy ballankaa ka baxayeenna heshiis baa lala lahaa la kala qortoo la yidhi aan xabad joojin yeelana cidna iyo inaan isu soo raacin waar halkoodii bay ka wadeene kol hadday maantana nin dileen waynu weerariyu ama magtii bay bixeen fa kataba ilayhim markaa nebigu wuxuu u qoray fii daalika arrintaa isagoo kala hadlaya ninkaa ay dileen kitaaban waraaq buu u qoray waraaq ayuu ugu joog joogsada u qoray wuu leeyahay arrinku waa labadaa midu ama hadda idin soo shubi magtii ama waanu idinla dagaalamayna fa katabuu way soo qoreen iyaguna waraaq innaa wallaahi maa qatalnaah wallaahi naanaan anagu dilin bay soo qoreen waraaq iyo dhaar bayse soo raaciyeen fa qaala markaa nebigu waxa uu ku yidhi lixuwayisa wa muxayisa labadanoo walaalo ah wa cabdiraxmaan ibnu sahlin oo isaguna kii dhintay la walaalaa saddexdan dhiigga doonaya wuxuu ku yidhi ataxlifuuna dee maydin dhaaran wa tastaxiquuna dama saaxibikum saaxiibkiin macnaha kaa xigtadiinna aha dhintay dhiiggiisa ayeela teenay magtii aan idin xukumee maydin konton walla mari inay iyagu idinka dileen qaaluu waxay yidhahdeen laa may dhaaran kari mayno dee maanaan arkayn miyaanu dee arkayna qaala markaa wuxuu idhi fataxlifu lakum yahuudu dee yahuudba haddaa idiin dhaaran konton walle qaaluu waxay idhahdeen laysuu muslimiin ma muslimiin baa dee muslimkaa ka xaba oo ka naxo ka joogsada dhaare ma yahuudi baa dhaarka xabaya dee waxay sheegeenba waa gar wuxuu isagu sheegayna waa gar makhraj baana loo baahan yahay qofkii in la duudsiyana ma ah magtiina la iskama xukumi karoo wixii ama waa in milada iyo markhaatimiduun lagu qaataa fawadaahu rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu bixiyey magtiisii min cindihi agtiisa ayuu ka bixiyey markaa wada iyo yadu iyo diya wuxuuba waa isku maadad oo ficilkii oo marna maadiya marna mudaarica marna waa masderkii mar waa ismigii tasriifaadka kelmadda marka la gedgediyo ayaa laga yaabaa inay kugu soo baxdo iyada oo muuqaal kale leh oo iminka layse haddii la raaciyo nuuntii dhadiga dee lasna bay noqonaysa haddii wow la raaciyona laysuubay noqon marka isbedbedelka kelmadaha ayuunbaa doorinaya muuqaalka marka yaddu magtii bixinteedii ahay imikana fawadaahu waa maadigii un isaga ayaa diyadii bixiyey rasuulu llahi min cindih baanka muslimiintu ka bixiye wuxu uhi waryaareen fa bacata ilayhim miata naaqa boqol geela buu u soocay fa bacata ilayhim miata naaqati boqol geela buu siiye wuxu uhi warday kale bay waa kuwan dhaaraha kusoo qoraya waraaqiimi kabe ee nagta xarfiye diide dee balqaata magta qaala markaa wuxuu ihi sahlu sahalku waa ninka xadiidka warinaya falaqad rakadat falaqad rakadatnii waxay ah raatiday minhaa iyadoo geelaa ka mid ah naaqatun xamraa qaalin cas ayaa aha raatiday qaalin midabkeedu yahay kaa guduudka ah oo geelii aanu kaxayneenna la siiyey ka mid abaa haraatay igu dhufatay macnaheed waxa uu sii tilmaamayaa inuu jawigii iyo muuqaalkii weli sii xusuusan yahay oo si fiican maskaxdiisa ay ugu xaadirsan yihiin waktigan dambuu dadka xadiiska usii sheegaya muttafaqun calayh bukhaari iyo muslim baa xadiidka wariyey qisaduna waa nooca ah baabkana xadiidkaasaa wasala sifadeeda iyo tilmaanta qasaamada intaasa xadiidkaaba inaga filanba waana arrin ay isku waafaqsan yihiin muslimiinta goorta arrintan oo kale ay jirtana calaamad weyn oo qawiya oo hadalka muduciga xoojin kartaa markay jirto weyn marka qofkani kol hadduu calaamadaa weyn haysto inuu cuskan karo oo kontonkii walla uu mari karo yaanu arkinbe sharcigaa u fasaxaya sharciga hadduu ka xalaal miiranayu dee iska daynayo waa halkeeda uu ka gowsadaygayo oo uu ka baqanayo dhaarta waa halkeeda oo dee nimankanba kumuu dirqiin nebigu laakiin qofku hadduu calaamadaa haysto lowska loo yaqaano ee waxa aynu soo tirinaynee hore ay ku jireen kontonka walle dhaxlayaashiisaa mari karaa waa middaa sadde dhowr arrimood ama saddex arrimood bay ku khilaafsan tahay dacwaddan qasaamada la yidhaahdaa dacwadaha kale ama asalkii dacwadaha iyo wixii la odhan jiray loo yaqaanay procedureka dacwadda ama ijraa'aadka loo yaqaano alijraa'aat waa kayfiyatu ihbaati dacwa dacwadda habka loo sugo ama habka marka la sugayo dacwadda qadaaga habka loo sugo saddex arrimood bay ku khilaafsantahay marka u horeeya muducigii baa lagu jaheeyey dhaartii dacwadaha kale laakiin sidaa waa ka duwan yihiinoo dhaarta mada calayhigaa lagu horraysiiyaa waaya annahu yabda biaymaani lmuddaci aw ilmuddaciina in kaanuu akara min waaxid qof ka badanina waa dhaaran karaa dhaarta laftigeedii waxay kaga duwan tahay dhaaraha kale dhaaraha kale waa saddex walla bilown ama hal walla un wallaahi bay kusugma ila bilaahi tallaahi waa kusi celcelinuuni hal midhun bay wallaahi hadduu qofku idhaado magaca ilaahay ku dhaarto intaasay ku sugmi kartaa tan iyada oo khatarta dhiigga uu leeyahy daraaddeed la iska ilaalinayo ayaa konton laga dhigaa mar kasta oo calaamad wax buuxo oo daliil noqon kara aan la haynin sidan unbaa baabkaas ayuu noqonayaa baabkan isaga ah dhaarta ma waxay sugaysaa mag bay sugaysaa mise qisaas bay sugaysaa waa arrin muhiima markay dadkii muducigahaa dhaartaan ma qisaas baa u sugmaysa mise mag baa u sugmaysa maadaam daliilkani daliil qawiya aanu ahayn waa magun waxa sugmaya إda nakla اmdacuuna عan اlyamiini aw kanuu min غayri ahli اأymaan tawajahat اlaymaanu calى اmutahimiina fi اlqatl hadday ka baqdaan dadka muduciga ah qofkan inta ay isxigaan dhaart way ku ceshan karaan kuwan kale oo la tuhunsan yahay kuwaasi haddii ay ka baqdaanna dee waa kala taga un imika ilan baan islaama wax bixinayaana ma jire babaan baad helaysaa dee imika ma aada ka soo qaado waa muranteen dadkii wax sheeganaya ama ha dhaarteen ama caddayn buuxda ha keeneen laakiin haddii labadaa midnaba ay waayaan dee war war maleh waaya istixbaabu taqdiimi alakbar sina fi lumuur waxaynu xadiidka ka faa'idaysanaynaa inay habboon tahay arrimaha wixii muhiima in loo daayo waayeelka qofba qofka uu ka wan yahayna uu ixtiraamo ixtiraam uu siiyo taasuu nebigu ku tarbiyaynaya calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa marka uu leeyahay hebelow hadalka ha qadima ka kaa weyniye bal ka kaa weyn u daa dhaarta waxay yeelanayaa dhaxlayaasha laakiin nebigu markan uu la hadlayuu leeyahay saddexdii ninoo isku duuban oo midna ay walaalahaayeen ka dhintay labana isxigaan waydin dhaaran markan uu leeyahay dee iyaga hadalka ku wada jiro qadimee laakiin kolkay dhaar noqoto dhaxlayaasha ayaa lagu yeelanayaa shuruudo dhowray fuqahadu u xidhaan baabkan qasaamadu kolkuu imanayo shuruudaha waxaa ka mid a in calaamadi jirto calaamadi inay jirto shuruudaha waxaa ka mid a qofkan wax loo sheeganayaa waanu iyo qof mukallaf ahoo mudakar ah waxaa suura waxaa shuruudaha ka mid a qofkani qof wax dili kara inuu yahay qofkan loo sheeganayo ee laleeyahay waxbuu naga dila lagu tuhunsan yihi qof wax dili kara inuu yahay mid laba jiraha haddii dil loo sheegto dee muxuu deli mid laba jiraha ayay leeyihin oo maalintaa dhiigga loo sheeganayo yaraada heer wax uu ku dili karaba aan jooginba ayay dhiig u sheeganayaan waa maaragtay arrinaan suuragal ahayn wey ama naafo wey naafo mid baaralaysoo meel iska jiifa bay idhaahdeen mid buu eryadu meel ku riday waa waxaan isqabanaynin bay ka dhigantay dadkan dhaxlayaasha ah ee dhiigga sheeganayaa waa inay iswaafaqsan yihin hadday iyagii isburinayaan waxba loo qaadi maayo dacwad oo qaarkood ay leeyihiin wuu naga dilay qaarna ay leeyihin war waxba nagamuu dilin ninkan waa la iska daba socdaa un intii dhaxlayaasha ahaa ee dhaarta dhiigga ku mutaysanaysa waa inay dhan u wada jeedaan waaya haddii haba isku dhan ahaadeen kuwan dhiigga sheeganayaae qofka dilay hadday ku kala duwan yihiin iyana shardi baa meesha ka baxa qaar waxay leeyihin hebel baa dilay kuwa kalena waxay leeyihin hebelkaa maahee kaa kalaa dilay dacwaddii baan ansixinba shuruudo noocaasa bay markaa u xidhayaan baabu qitaali ahli lbaqi waxaa halkan lagu xusayaa dadka had iyo jeer muslimiinta ka faquuqma ee boqaadda la idhaahdo inuu sharcigu fasaxay in lala dagaalami karo kii muslimiinta leh oo qayb ka midihii ay qawadeen isagii oo dabeetana intay gooni u baxeen ay ay u jabhadeeyeen meel gooniya galeen dabeetana ay leeyihin ninkaa dagaal baanu meesha kaga ridaynaa kadib markii uu waxaa iyo waxaa iyo waxaa sameeyey buqaaddu waa kuwaa wey shuruudaha ku xidhanna waynu arki doonaa dadkaas noocaasi waa inay yihiin dad awood badan oo dagaalkoodu aanu sahlanayn dhibashiyo dhaawac badaniba ay ka imanayso jabhaddana daliil waa inay haystaan ta'wiil oo ay leeyihin qofkani ama uu gaaloobay ama muslimkiibuu baabiinaya cadow u dhiibay adigu daliil diin ahaan sax ku ah waa inay haystaan labada arrimood kolka ay jiraan ayaa loo tixgelinayaa buqaad qofkan madaxda meesha ka hayna dee khaliifkii muslimiinta uu ay soo saareen weyn arrinta kolkay caynkaa tahay lagu bilaabi un maayee waa la qancinayaa cid baa loo dirayaa madaxa iyo culimmadaloo diin iyo dunyaba wixii ay tabanayaan ka qancisa oo kala dooda hadday qancaan arrinku waa dhammaadee waxba laga daba tegi maaye bulshadunbay dhinacooda ka raacay hadday qanci waayaan oo ay ku adkaystaan qaladkooda qaladkooda ay ku adkaystaan markaa in muslimku wada dagaalamo oo uu burburo waxa ka sahlan in iyaga la laayo oo lasoo qabto laba dhibaato ka yar baa la qaadanaya in bulshada islaamku ay kala tagto oo maamulkoodu burburo oo cadow ka faa'iidayso waxa ka sahlan kooxda gaarka ah in lala dagaalamo lasoo qabto haddii haddaba ta'wiil aanay haysanin buqaad lama yidhaahdo oo waa gardaray ku soconayaan haddii tiradoodu yar tahay oo dadkoodan ay yihiin shakhsiyaad iyagana burcad baa loo yaqaanaa ama qutaacu duruq iyo muxaaribiin oo iyaguna baabkan ma soo gelayaane dee tallaabunbaa laga qaadaya mar walba laakiin nimankaasi waxa ay sheegayaan ee lagula dagaalami karaa wax jira waa inaanu ahayn ee wax khalada waa inu yahay waaya cali ibnu abi aalib radia allaahu canh iyadoo dadka muslimiinta ay wada jiraan uu madax u yahay ayaa niman khawaarij la idhaahdo ayaa gaar u baxay aayad qur-aanun bay soo qabsadeenoo ku qalloocatay waxay leeyihiin in ilxukmu ilaa lilaah xukumka ilaahay unbaa iska leh aayaddaa waxay usoo daliishanayaan markii asxaabtu ay dagaalameen ayaa lagu heshiiyey war kitaabka ilaahay aynagu kala xukumaan ee aan guddi saarno guddi labada dhinaca xaggan mucaawiye iyo xagga cali ka soo jeeda aan guddidaa saarno oo bal dhexdhexaadin dadka iyo suluxa u galeenoo ummadda si loo heshiisiyo dagaalka loo joojiyo guddidaa dhexe aan dirno guddidii bay ka xanaaqeen markaa waxay yidhahdeen caliow sidaad u ogolaatay in cid dhexdhexaad ahoo waxay doonaysa soo xukumaysa iyagu cali bay la socdeen kolkaa in ilxukmu ilaa lilah xukun ilaahay baa le laakiin shakhsiyaadkana xukunka u dhiibteen maxay ahayd markaa waa kii calina lahaa kelimatu xaqin yuraadu biha baatil kelmadday yidhahdeen waa kelmad xaqa oo xukunka ilaahay baa leh laakiin iyagu habkay u isticmaalayaan waa baatil habkay u isticmaalayaan waa khalad bay u isticmaalayaan kelmadda nimankaa iyagaa markii ay gooni u baxeen weliba intii xulka ahayd ee dagaalka aadka u yaqaanay bay ahaayeen ee ciidanka cali bay ka tirsanaayeen iyo bariga ibnu cabbaas buu u diray mudduu la doodayoo qur-aan buu kula doodayoo xadiid buu kula doodayoo caqli buu kula doodayoo rag tiro badan bay ahaayeen oo tobannaan kun ah ilaa afar kun oo qof ayuu mar soo qanciyey afar kun oo qof ayuu hal mar dood uu la galay ku qanciyey oo soo noqday oon cidina la hadal intii dambe markii ay qanci waayeen waxay xalaashadeen xoolihii dadka muslimiinta iyo dhiiggoodiio dad bay laayeen xoolana way qaateen sidaasuu cali kula dagaalamay waaya ilaahay baa wuxu uhi wain daa'ifataani min almu'miniina اqtataluu faaصlixuu baynahuma fain baqat ixdaahuma calى اlأkhra faqaatiluu alatii tabqii xataa tafii'a ilaa amri اllah ilaa ay qoladaasi soo noqonayso cadaaladda diiday in lala dagaalamo weeye kuma fasiri karno dagaalada sokeeye ama jabhadaha iyo dowladaha islaamka dhex socda buqaad iyo dowladdii islaamku ay kasoo horjeedeen kuma fasiri karno waayo wax badan ayaa labada dhanba ay ku kala duwan yihin laakiin taa aynu ka hadlaynaa waa khilaafada islaamku ay isku waafaqsanaayeen caamka ahayd oo jirta iyo buqaaddaa ka faquuqantay laakiin tan aad arkaysa in dee la isu daliishanaya uune intii yar kala faliidhmaada ay odhanayaan kuwanina waa buqaad kuwanina waa burcad kuwanina waa fulaan la isku wada hilaacinayo waxba taa loo daliishan kari maayo waaya waxaa intaasoo dhan laga duulayaa dadka muslimiinta ah midnimadooda iyo wada jirkooda ayaa la ilaalinaya iminkana dee mid muslimiintii sheeganaya inuu ka madax yahayba isagoo gaalo horkacaya ayuu odhanayaa wixii iga hor yimaadaaba waaba buqaadba isagii baaba akbar baaqi baaqiga u weyniba waa isaga hadduu doono oo dee maaragtay waxa uu ku soconaya aanu xaq ahaynba marka sidaa darteed ayay tahay in la iska hubsado islaamkuna waa diin lulfati waljamaaca diinta midnimada iyo ururka wey wاctasimuu bixabli اllahi jamiica walaa tafaraquu ina hadihi ummatukum ummata waaxida kala taga iyo colaada iyo kala fogaanshuhuna waa qayb cadaabah walaa takunuu kaladiina tafaraquu waاkhtalafuu min bacdi ma jaaءahum اlbayinaat waulaa'ika lahum cadaabu cadiim qofka markaa dadka muslimiinta ah dagaalka kusoo qaadaya dhiigooda xalaashanaya hadduu dee xalaashadaba waaba ku gaaloobaya xalaashiga qoloba qolada kale dhiigooda ay xalaashanayso wilaayada ama madaxtinimada dadka muslimiinta ay yeelanayaan waa waajib diiniya inaanay dadku fawdo noqonin laakiin ummadda islaamku inay yeeshaan qaa'id islaamiya oo diintooda iyo dadnimadoodaba u ilaaliya iyo dowladnimadooda saddex arrimood bay ku sugmi kartaa ta u horrayso weeyaane iyada oo dadka muslimiinta ah ay doortaan qofka ah diinta isu wada tagaan ay ku daystaan qofka ah waxaa loo tixgelinayaa inuu yahay imaamkii muslimiinta berigaa horena sida wax loo dooran jiray waxay ahayd dadka loo tirinayo aqoonta iyo diinta iyo ammaanada lasoo ururin jiray ee gobolada iyo waddanka oo dhan cidda acyaanta ah ee ay maaragtay lexejeclada u haysa dal iyo diin iyo dadba ahlulxalli waalcaqd dadka waxna dadka u xidha waxna u fura ayaa lasoo ururin jiray markii abubakar la dooranayay kow kuwaasaa la shiriyo la yidhi yaa inoogu mudan ee ina hogaamin karaya ee diinteenna iyo dadkeenna iyo dalnimadeedaba inoo ilaalinaya saasaa abubakar lagu soo saaray waa dariiqadii abubakar lagu soo saaray iyadu dhibkeeday leedaho lama aqoonin berigaa hore tan sufahada iyo maxaanku dhahdaa ciyaala suuqa la odhanayo codayom dad wax alla wixii ahlulxalli waalcaqdi ahaa waxbaba kuma ridayaan codba meeshiina mama tegayaanba laakiin dad aanad waxar u dirateen oo hadday doonaan isbiirto cabaya oo dagaalamaya oo islaynaya oo dee yaryar oo shariiriinaho waxbaba eegay hebelku muxuu yahayba aan eegayn ayaa beryahan dambe codkii u wareegay caalamka gaaladu waxaas inooga yimidoo waa dad aan la xajeclo kala eegaynina isbushgaraynaya sidii la isu reebreebi laha suxulka la isugu dhufan lahaa ayaa laga duulaya la xajeclo lama eegayn marka berigaa sidaasaa loo soo saaray abubakar dadkao dhan looma yeedhina dadkii asxaabtii xulka ahaa ee mujaahidiintii hore aqoontii iyo cilmiga iyo xufaadda iyo khibradda lahaabaa lasoo ururiyay arrinta labaadna waxa weeye maamulkii hore ee wanaagsanaa ee dadku mahadiyeen hadduu isaguna mid cayimuu idhaahda hebel ayaan u dooray dadka saasuu abubakar cumar ku sameeyey arrinta saddexaad waxaa lagu tilmaamaa wadatashi sida aynu horeba usoo xusnay dad iyaguna intii hore ka kooban cumar binu khadaab markuu sii dhimanayay buu uhi war dadkiina intiinaa ugu mudan asxaabta raggii jannada loogu bushaareeyey iyo intuu nebigu jeclaa bal lixdiinaas isu tagoo madaxweynaha muslimiinta soo saara waaya sidii bay kusoo saareen cumaan haddii ay dhacdaba oo dadka muslimiinta ay isriixriixaan oo qof uu soo baxo ama inqilaab ha ku soo baxo ama xoog dabeetana inta kale uu isku tabarrito oo uu noqoto noqdo qof awood leh oo ummaddii sidaa ku hogaamin kara oo isku hagaajiyey waa la ysaga dayn sidii cabdulmalik ibnu marwaan oo kale iyadaa asxaabtii nebigu joogaan ayaa cabdulmalik ibnu marwaan dee markii dagaalla ay dhex mareen dadka muslimiinta isagaa soo baxay oo xoog yeeshay beedna waa loo daayey oo waxaa la yidhi dee in inaynu isagaa maanta u sarreeyo haddana sii dabagallo way isla waalane siaha la ysaga daayay marka mutaqallib baa la idhaahdaa ka u soo baxa marka ay dadku khilaafaad iyo fitna dhacdo kaa xoogga kusoo baxa laftiisa xal buu noqdaa waa la iska daaya siyaabahaasa marag adigu laakiin taa mudan ee ugu hor ugu fiican waxa weeye dad ahlulxalli waalcaqdi ahoo habaysan oo hagaagsan oo marka horeba lasoo xulay ciddii ay soo saaraan can ibni cumara radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxau ihi man amal man xamala calayna silaax qofka hubka noo qaataa haddaanu muslimiinta nahay falaysa mina annaga nagama mid aha muttafaqun calayh qofku muslimiinta haddaana annagoo midaysan hadduu naga dhex tooso oo intuu hubka qaato dadkii u laayo oo fitno sidaa ku kiciyo naga mid maaha waaya marka naga mid maaha waa dadkii urursan muslimiinta ahaa oo qofkaasi fitno u bilaabay dhexdooda uu ka riday wey wixii markaa uu ka cabanayo inuu iskaba sabro ayaa u dhaantay inuu dadka inuu xalka ka dhiga labadeenna hadhuubaha daataan taasaa u sahlan uu nebigu gobaabinaya calayhi salaatu wasalaam waaya wacan abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaal nebigu waxau ihi man kharaja can idaaca madaxweynaha muslimiinta qofka daacadiisa ka baxa ninkaa diinta ilaahay dadka ku oogaya ee shareecadii u oogaya ee jihaadkii u oogaya ee wax kufriyo ceebahoo laga arkaya aanu jirin qofka ku kaca wa faaraqa aljamaaca jamaacadii muslimiintana ka dhex baxa wa maata dabeetana sidaa ku dhinta fa maytatuhu maytatun jaahiliya dhimashadiisu waa dhimasho bilaa diina ilaan dadkii muslimiintahaa waxa keliyu u iib keenay waa balaayo iyo fitno qofkii khayr iyo wanaag u hayay ayuu ku kacayoo dabeetana waa sidii ay abubakar ku sameeyeen nimankii sekada diiday ay yidhaahdeen war seke ma qaadi karo nabigi ilaahay unbaa qaadi karo isna dhimin anagu wareerinina meesha ba yidhahay seka ma jirteen marka taasi nebigu wuxuu ku tilmaamay fa maytatuhu maytatun jaahiliya waa dhimasho jaahiliya waxaynu halkaa ka fahamnay dadka muslimiinta inay hogaamin yeeshaan iyadoo cidda hogaaminta u noqonaysaana ay tahay culimada iyo dadka caqliga iyo lagu tuhmayo khibradda oo qofku sideedaba markuu qaa'id noqonayo waa inuu leeyahay aqoon iyo ammaana iyo awood sifaat muktasaba iyo qaar khilqiya labadaba waa inuu leeyahay sifaat qiyaado oo ilaahay qofkan uu sameeyo oo lagu arkay iyo awood ilaahay uu siiyey iyo aqoon uu leeyahay oo weliba aqoonta diineed ay u muhiimsantah ila hadduu qofkii aanu waxba diin ka garanaynin diinta ilaahay buu dube la dhacayaa booshaaqaya oo uu duminaya fooqii islaamka oo iska dhisan buu duminaya waa la adeegsan karaa dadka muslimiinta ah mar walba ciddaa ka talinaysay walow haba ahaadeen kuwii fisqiga iyo ceebta samaynaye haddana diin diinta dad aqoon ulaba ahaan marka taasina waa midh weeye muhimmada madaxweynaha muslimiintuna waxa weeyaan xifdu diin ximaayatu baydat alislaam iqaamat alxuduud taxsiin alhuquur jihaad almucaali jibaayat sadaqaat taqdiiru alcataa istikfaau lumanaa shaqooyinkiisu waa kuwa waxa u horeeya xifdu diin diinta islaamka inuu ilaalinaya ee aanay ahayn iga foge taa waa laynagu arkayaa madaxda muslimiinta mushkiladaasaa haysta maanta diinba aynagu soo qaadin masaajidka haynaga fadhido leanna waa laynagu soo bidhaansanaya shaqooyinkiisa ta u horeysaana waxa weeyaan siyaasa sharciya marka laga hadlayo waa inuu diintaba ilaaliyaba dowladnimadu iyo dadka iyo dalka diintaba loo adeegaya waayo ilaahay dadkaba diintu ku addoonsaday waa kaafiyo kala dheeri waa kala tagsanta way kala kacda iqaamatu lxuduud baa shaqooyinkiisa ka mid a wax alla waxa xeer ciqaabeed shareecaddu sheegtay xeerkii qisaasta xeerkii budhcadda xeerkii sinada xeerkii tuugada xeerkii xoolaha dhicidooda waxaasoo dhan waa xuduuddii waa inay ogan yihiin fuquur jihaadkii iyo meelaha cadow ka soo dhacaya waxa waa inu maaragta aanay u fududayn sakooyinkiiyo waa inuu soo ururinayo iyo inuu dadka u hawlgelinayo sida ay u haboon yihiin u kala haboon yihiin macnaa alrajulu lmunaasib fi lmakaani almunaasib shaksiga munaasibka ah oo loo dooro meesha munaasibka ah qofka noocaasa qofka ku kaca dee adiguba maxaad odhan lahay burburkii muslimku wadaa kaas waana fitno wale ayuu noqonayaa markaa waa kala duwan yihin bay leeyihiin culimada muslimiintu nimanka buqaadda iyo khawaarijtaasi oo khawaarijtii baa sii shisheeya buqaaddu waa dar ka sokeeyo weeye inkasta oo aanu gaalaysiinin cali cali ibna abi taalib birtuu ka aslay wuu la dagaalamay iyaguna aad bay u laayeen asxaabta isaguna wuu laayo dhowr kun oo qof buu dilay cali ka dilay ilaa kii weynaa ka uu kaga siiyo waddada ku dhaceen midhmidhdaa fakaday oo caalamka kala galay un mooyaane markaa waxaa lagu yihi waa nimankii magaala cali hum min alkufri faruu buuli muu odhanin waa gaalo laakiin wuxuu yidhi hadda gaalnimadaabay ka cararayeen waar taagga gaalnimaabay ka cararayeen buui maxaynu gaalo ku sheegnaa nimanku gaalnimaabay ka cararayeene oo innaga iyo iyaga waxay islahayn gaalnimo kala fakada fikirkii diiniga ahaabaa ku qallacsan asalkeedabana fikirku hadduu qofka ku qallocsamo faraajiintuu lacag moodaya wax kugu qallocsama waxa ugu daran fikirka ayaa ugu daran qofku naftiisa iyo maalkiisaba meelaan munaasib ku ahayn ayuu dhigayaa si isqancin buu wadayaa dee waa fikirkan maaragtay maro badan takfiirka la yidhaahdo casrigan caalamulislaam ee culimmadu in fara badan isku dayaan inay qanciyaan waaya qaala shayku lislaam laa yakfaa ana allaha fadala arijaala cala nisaa waxaa nusuusta ka muuqanaya madaxweynaha muslimiintu inuu nin noqonayo oanu gabadh noqonayn waayo hawsha siyaasadda waa hawl xadaafiir badan xananka la ismarinayo sahlanayn haddii islaan loo dhiibo iyadoo uur lay dhicin karta habeen fikirka qabsada kaasay dhakhtar u baahanaysa hawl adag wey intaasoo nin oo adag baa wadnuhu istaagaa culayska soo waajahaya iyo dagaalka uu bilaabayo iyo qancinta dadka iyo lobinka iyo siyaasadda uu gelayo marka hawl dumar ma aha garsoor iyo madaxtinimo markii la yidhi nimankii gaalada ahaa waxay u dhiibeen ninkii boqorkaa markuu dhintay inantiisii ninkii kisre la odhan jiray baa inantiisii madax ka dhigay baa nebiga lagu yidhi lan yuflixa qawmun wallow amraw imra'a qola liibaani maysa buuhi taladooda ruux dumara u dhiibay adiga arkayo gaaladaa eraygaa celcelinayaele gabadhu ha isku dherarisa ninka wadamadooda intee madaxay ka yihiin inteebay wadamadooda madax ka yihiin taasunbaa dib u eegaysa inta wadamada muslimiinta madaxka ama baarlamaan ay ka yihiin baa ka badan iyaguba way ogsooyihin xaqiiqada waaya wacan umi salamata radia allahu canha qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nabigu waxau yihi taqtulu camaaran adigu barnaamijka siyaasiga ah ee muslimiintu ay yeelanayaan nebigu uma sii xadidin mundalaqaadkiisa guud marka la eego sidan waxyaabaha kale ee qadciga ah kaa waxaa laga yeela kaa waxaa laga yeela aayaad iyo axaadiidba ay ku soo arooreen siyaasadda dadka muslimiintaha ay ku soconayaan iyo siyaabaha ay usoo saarayaan madaxweynihii muslimiinta iyo maamulkooda qaybo badan oo ka mida iyagaa loo daayay waayo waa waxyaabo badan baa isla bedeli karaa waaqica lagu nool yahay iyo zamanka la nool yahay wax badan baa isbedeli karaa marka waa waxyaaba uu dadka muslimiinta nebigu u daayey si ay iyagoo qawaacidda guuda shareecadda ka duulaya wixii ay iskaga afkartaan ay ugu socdaan iyagoo khilaafaynin usuusha shareecadda marka waxay u baahan tahay had iyo jeer cidda ehelka u noqonaysa ama hawshan faragelinaysa in shareecaddu kutub badan baa laga qoray alkhalaafa alislaamiya aw siyaasa sharciya kutub badan baa laga qoray markaa inuu qofku wax ka akhristo maxaa sugan oo maaragtay haabit oon la dhaqdhaqaajin karin maxaase mutaqayira maxaase salafkii ummaddani ay kusoo dhaqmayeen taasuu qofku wax badan kala soo bixi karaa haddii se aanay waxbaba uga bilo uga bilownayn qofkii dadkii siyaasadda ku howlanaada mushkiladda haystaa waxa weeye ma akhriyayaan taariikhdii islaamka iyo siyaasaddii shareecadda iyo maraajicdii laga qoray iyo sida ay wax ku soo soconayeena la mahadiyey ma akhriyayaan laakiin tii faranjigun bay akhriyayaanoo taa maraykanka iyo taa white houseka iyo taa sidaas ma aho sidaasay tahay taasumaaye exambleka keliya eeganaya wuxuunu noqday uun dadka nuglulayaasha ah meesha inagu haystee wareeriye caalamka ee madaafiicda ku wareeriyey uun bay noqdeen waxa la daliishanaya ee la eeganaya taasina dee dhibkeeday leedahay wacan umi salamata radia allahu canha qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau uhi taqtulu camaaran asxaabiga camaar binu yaasir la yidhaahda waxaa dili doona alfi'atu albaaqiya kooxda gardaran kooxda gardaran aakhiru zamaanka waa la dagaalami doonaayo wakhtiga dambe wakhti dambe waa la dagaalami doonaa camaar oo sii noolba marka qolada gardaran baa dili doonta waaya marka camaar waxa uu ka mid ahaa qoladii la socotay cali bna abi aalib mucaawiye iyo qoladii ka soo horjeeday baa gacan saaroo dilay waataad garanayso oo fitnadu waxa ay ka soo bilaabantay dadka muslimiinta ah waktigii abubakar waa la isku ka midaysnaa markii daa laga guulaystay murtadiintii islaamka ka noqday markii cumarna waa la midaysnaa cuhmaanna waa la midaysnaa laakiin waktigii dambe ee cuhmaan radia allahu canhu ardaa uu sii dhimanayay labiyo toban sano muslimiinta ka madaxa aduu sanadihii u dambeeyey nin aada u macaan oo naxariis badan buu ahaa ayaa dad reer bani umaye ah oo xigtadiisa u badan baa cidhiidhsaday way cidhiidhsadeen waad iska fahmaysa had iyo jeer qofka madaxda ah dadka uumiga soo saara ee aada u cidhiidhsada ee lagaba yaabo in wax aan toos ahayn ku riixi karaan waxaa ka mid a dadka tolka iyo xigtada ah haddaanu qofku iska xakamaynin oo aanu odhanin war xaq baa loo baahan yahay iyo in dadka loo garsoore jooga taa xaquma laydin haddaanu odhanin aanu iska cadaadinin siday ugu maran yihiin ayay la leexleexanayaan marka berigaa dambey dad badani ku soo uruureen almuhim dadkii qaar ka mida xigtadiisa ahaa ayaa dhibaatooyin iyo gasaf galay ama mu'aamarada sameeyey asxaabu cali ku jiro laguma dili gaadhay markaa waxay ku yidhahdeen asxaabtii reer madiine intay cusmaan kusoo uruureen waa nimankan mujrimiintii reerkiina ee kaa agdhow adigana way kukharibayaan ummadiina waa kuwana way isku direene aan ciqaabna oo sharciga u bandhigne soo saar ee qasrigaaga jooga qaar baa la cayimaa magacyadooda dabeedna wuxuu ihi haayo waa dilaysaan intaan horta xukumidba la isla gaadhin waa dilaysaan waar dili mayne sharcigaan u bandhigaynaa soo saar isna sidii la isula riixriixayabaabay qolo yahuudiya wax ahaa adugu ama gaalada loo malaynaya inay ahaayeenba asxaabtii buuqay si soo dhex raaco cuhmaan dilay loo badinaya inay gaalo kusoo dhuumatay oo muslim sheeganaya ahaayeen kadibna dadkii cuhmaan ehelkiisa ahaa iyo reer bani umaya iyo mucaawiya iyo reer shaam muslimka kala badh galbeedkaa ku noolaa ayaa cali oo meesha joogay iyo waxay ku idhaahdeen war ha la soo qabta nimankii cuhmaan dilay dee bal aan hubinoon baadhno cidday ahaayeen dee lama cayimi karo oo hebel iyo hebel lama odhan karee oo islaantiisii oo ag taagnayd naayilo la odhan jira ayaabaan cayimi karaynine dee aan hubino intii baa la doortay cali iyadoo khilaafkaas taagan baa cali la doontay muslimiintii xijaaj iyo bariga ayaa doortay muslimiintii kale xagga galbeedkuna waa kuwii mucaawiye la soo saftay intoodii badnayd sidaasaa fitnadaasi ku oogantay oo dadka muslimiinta ah ay ku dhex marto kumayaal qof ku dhinteen oo asxaabta ahaa waa waxaa la qadaran waaya asxaabtuna markaa saddex qaybood bay u qaybsameen qolo yidhi cali baa saxa oo dee khaliifkii muslimiinta ah oo daliillo soo qaadanayay kan camaar uu ka mid yahay mar haddii camaar la yidhi firqadii baaqiyada ahayd baa dilaysa camaarna uu la socdo cali dee isagiiyo caligumin wada socda iyo dhinacan cidda ka soo jeeda cali baa gar leh qolyaha kalena waxay idhaahdeen mee ninkaa cadaaladda doonaya ee cuhmaan ciddii dishay in la qisaaso doonaya oo mucaawiyaabaa gar leh qolo saddexaadna way ka dhex baxeen asxaabto mabay gelinba dagaalada marka macrikadii sifiin iyo waqcatuljamal maalin qura shan kun oo asxaabi dhinteen shan kun oo asxaabta u badnaa oo maaragtay fitnadaa daraaddeed waaya madhabu ahli sunna waljamaaca ahlu sunna waljamaaca waxay u arkayaan in inay wada caadiliin ahaan asxaabtu ahlu sunna mutafiquuna calaa cadaalati alqowm asxaabta nebiga inaan la odhan karaynin qaarna waa faasiqiine haba dagaalameene laakiin la odhanayo horta mar hadduu ilaahay taskiyeeyo u hambaleeyo yihi waa raalli baa ilaahay baa raalli ka noqday ila xaggana kuwii jannada loogu bushaareeyay qaar ka soo jeedeen xaggana kuwii jannada loogu bushaareeyay qaar ka soo jeedeen qaar janno loo bushaareeyeyda marka inay horta wada caadili yihiin taa way isla waafaqsan yihin laakiin dhinaceebaa khata iyo sawaab taasay saddex madhab isugu khilaafaan qaarkood waxa ay leeyihiin sida da xadiidkan iyo axaadiista lamida ay tilmaamayaan cali baa musiib ahaa oo sawaabka ku taagnaa qolyaha kalena ta'wiil bay haysteen oo iyaga laftoodu way isqancinayeen ee baatilumay badheedhayn qowlka labaad wuxuu leeyahay mee wada sawaab bay ahaay qowlka saddexaad wuxuu leeyahay kollay qolunbaa sawaab ahaydee ma cayimi karno laba iska hor jeeda midina khata buu ku sugan yahay midina sawaab mase cayimi karno oo dhinacan u ahaa iyo dhinacan u ahaa ma odhan karno qowlka aada mooddo inuu na ugu nabadgelyo badan yahay waa qowlka uu doortay cumar ibn cabdilcasiis iyo rag la mid a mar la weydiiyo la keebaa gadarraa asxaabtii islaayay ar keebaa gadarraa baa la cumarow madaxweynihii muslimiintu ahaa sanadii boqolaad hijirada meelaha wuxuu ihi markaa qowl kooban buu ku jawaabayo dhiiggaasi gacantayda ilaahay kuma wasakaynin oo carabkaygana ku wasakayn maayo buui meeshaa waxa ka dhacay gacantaydu way ka nabad gashay carabkayguna wuu ka nabadgelaya wamaa jaraa bayna asaxaabi naskutu wixii asxaabta dhex maray in la isku sii hawlo firaqay dadka had iyo jeer ku leexleexdee firqadaha aan baday ayaa qaarna u kala tiriyaan dadkii muslimiinta ahaa qaarkood sida dee mucaawiya oo islaamkaba ka saaran sida shiicada iyo rag la mida qaarkoodna cali bay dhanka kale markaa sida fiicani waa saas wey in la yskaga aamuso la yidhaahdo way ijtihaadayeenoo way dadaalayeenoo waxa la qadaray unbaa ka dhexdhacaye dhammaantood asxaabtii nabiga ahaan ridwaan ullaahi calayh laakiin khad linxiraaf halka khadkii toosnaa uu ka soo baydhay waxay ahayd dadkaa qaraabada cuhmaan ahaa ee soo cidhiidhiyey ee soo cidhiidhiyey ee isaguna markii ay farabateen iska caabintoodii uu kari waayey khadulinxiraaf qabyaaladaasuu ka soo bilaabay qabyaaladan aynu jeebka ku sidano soo maad arag shaarkan jirta le khatartaynu gashana cuncunkiisu maalintaasuu soo bilaabay dabeetana hawshiisii markii halkaa dagaalkaa kadibna waxaa dilaacay firqadaha u waaweyn dadkii sida maaragtay lahaa cali baanu uhiilinaynaa ayaa qolana shiico noqotay qolana khawaarij noqotay waxa ka soo yeedhayna dee uu yahay waxa muslin oo dhan kala jabiye wareeriyey shiicada iyo khawaarijta labaduba xagga cali bay ka soo jeedeen marka nimanka khawaarijtu cali bay leeyihiin way way sii dheereeyeenoo xagga horey mareenoo cali bay leeyihin waad khaldantay ee nimanka waynu qabqabanba lahayn oo inagoo nafta u keenay ayaad heshiiskan qaadatay mucaawiye gooxdiisa kow waynu kaga siin lahay waa malaayiin qof waxay leeyihiin waynu qaban lahayn maxaad uga joojisay kuwa shiicaduna waxay leeyihiin cali iyo aalu beytkii ayaa la isugu tegay oo gowl laga dhigay nimankaa loo hiiliya bi waaye in cali la dilay markaasaa halkaa adiga arkaya dhiiggaa maalinta ay sharaqsanayaan ee la isku dhufanaya makiinadaha cali baa la xusuusanaya iyo dilkii xuseen iyo halkaasaa waa uma diinteedii laga dhigay hebel baa la dilay miyaydaan qiiroonayn oo meesha aydaan ka kacayn gaalka xaggiisa ukici maayan shiicadu adiga arkayo marka iminka ciraaq dee waa wax muraayad ku noqon kara waxaay marat xaaladooda xaggaa muslimka iyo waxaasay ukacayaanoo kuwaasay la dagaalamayaan laakiin nimanka muxtaliinta ah ee dee dhulkii muslimka qabsaday ama xaggooda iyo ukici maayaan waa way ka ilka qabooyin xaggaa muslimiintii kale dee muctadiliintaana markii dambe adugu laysu yimid oo caamuljamaaca ayaa yimid oo xasan baa uga tanaasulay mucaawiye oo muslimkii saasuu ku midooday laakiin khadku halkaasu kasoo bilaabay billahi tawfiiq allah subxana wa tacala alam